aan ku bilowne dhowr qof ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen markii koox hubaysan ay rasaas hugiyeen dad ka qaybgalayay xaflad aroos tuulada daadley oo ka mid ah tuulooyinka hoos taga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ugu yaraan shan qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray wararka naga soo gaaraya degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya koox hubaysan oo aan la garanayn inay tacshirad ku fureen goob xaflad aroos ay ka dhacaysay tuulada lagu magacaabo cadayley oo siddeed kilomitir u jirta degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose tirada dhimashada rasaasta lagu furay dadka xafladda arooska joogay ayaa gaaraysa toddoba ruux waxaa sidoo kale ku dhaawacmay in ka badan toban ruux kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad shacaba cabdifataax cabdulle oo ka mid ah waxgaradka gobolka shabeellada hoose ayaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen
xaflad aroos halkaas ka dhaceysa ayaa weerar maaragtay ka dhacay oo loo geystay rag hubaysan rasaaseeyeen dhimashadu marka hore shan bay nagu soo gaartay farxa aan helaynay haddase waxaan leenahay ilaa saddex iyo dhimashadu gaaraysaa qaab ama labaatan miyuu cagcageenaya waa gartay marka ilaa iyo hadda ma la ogyahay weerarkaasi iyo cidda ka dambeysa
wallahi weli lama oga dee maaragtay maamulkii mas-uuliyadda ka saarneyd ee heer degmo afgooye iyo heer gobol shabeelle hoose iyo heer maamul goboleed koonfur galbeed midna midma tegin midna dhaawaci wax kama soo qaadin midna maaragtay waxba maaragtay oo uma sameyn wixii hadda kadib de meesha aadiya waa gaarteed aan ku hadlayo oo qabta xilli maaragtay duhur ay noo tahay falkii xalay dhacay oo wajofiid kara dhacay maaragtay cid u tagtay oo dadkaas u gurmatay oo mas-uuliyadooda maamuleed maaragtay sheegnaysa ma jirto marka dayac badan baa ka muuqda ilaa iyo hadda ma jirto cid xaqiijin karta sababaha rasmiga ee ka dambeeya falka lagu rasaaseeyey dadka shacabka maamulka degmada afgooye ayaa wada baaritaano ku aadan falka rasaasta ee ka dhacay tuulada cadayley oo degmada afgooye ka tirsan gudoomiye ku-xigeenka degmada afgooye ismaaciil aadan cadow oo aan khadka telefoonka kula xiriira ayaa ii sheegay ciidamada ammaanka inay tageen goobta ay wax ka dhaceen baaritaanana ay wadaan wallaahi aniga degmada afgooy aan joognaa laakiin tuulada degmada afgooy tuulo hor dhimaato waaye sideed kilomitr wistaa xalay ayagoo aroos qabo abaarihi marka saacadda shan saa habeenimo ayaa meesha dad si hoos lagu soo gaarayo ayaa lagu xabadeeyey dad lagu laayay meesha masaakiin oo shacab
marka yaa loo malaynaya inay ka dambeeyaan weerarka lagu soo qaaday goobtaasi arooska uu ka dhacayay
wallahi ilaa hadda ma cadday karno laakiin baarista ayaa lagu jiraa la ogaana wixii weerarkaas kusoo qaaday magaalada afgooy waxay u jirtaa sideed kilomitr ciidanka ciidanka ammaanka ayagaa baaris ku jiro ayagaana arrintaas la rabo in laga warayso duulayna wixii warbixin laakiin aniga waxaan haynaa waxay tahay dhimashada meeshaas sideed qofaa ku dhimatay dad gaaraya sagaal qofoon way ku dhaawacmeen meesha aroosaa ka jiray dhibaatada markay dadka soo gaaraysa masaakiinta dadka shacabka arooskaasa lagu waxyeeliyey amniga degmada afgooye ayaa sii xumaanayay muddooyinkii ugu dambeeyey dabayaaqada bishii hore ayay ahayd markii qaraxyo ay ka dhaceen suuqa xoolaha degmada afgooye halkaasi oo ay ku dhinteen dad shacab oo aada u tiro badan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo